bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warka hiraanimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayti hiraanimadan haanshanku doorkron haddii ilaah raallo kunagda weliba ku mid ahaa madaxweyne cabdicasiis lafti gareen oo bulshadu weejid kula hadlay furitaanka wadooyinka inhiring al-shabaab ah ra-iisul wasaare rooble oo magacaabay guddiyada doorashada dowladda federaalk soomaaliya oo saddex dowladood ka hirgeliya ay tahay xarun lugahaw dadka kagoosow al-shabaab dhaqangelinta amara kubay maamulka magaalada garoowe oo bilaawaday wafdi ku darara dowladda federaalk soomaaliya oo shirin ku qiybgalay turkiga ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil oo gubiyey dukumenti sirhay iyo weliba wasiiro xiljo kuwaay dagaalka la kala jara kooxda taalibaan hiraafeyla dhegeystayaal weliba waa hiraabnimo axad ee uu taariikhdana ka beeganta labaatanka bili lixaad ee juun sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaas weliba hayna qodobada hiraabtan warkaana ankadoor kulan dhegeystayaal ha ka dhowaada mar kaliya warkii oo faahfaahsan hiraafeyle dhegeystayaal warkan hiraabnimo weliba siin akhri doonay anoo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro e dhiniga farsamadana hiraabnimadan weliba fadhiya saaxiibkii xasan aadan khayre xasan joker ka bilaawnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo weliba xalay kulan la qaaday qeybo shalduwan ee bulshada degmada weejid ee gobolka bakool madaxweynaha oo degmada waajid insahdi ku qeybgalka munaasabad lakacale masaarahay guddoonkii weliba golaha deegaanka degmadaas iyo weliba sii wada doonay kulamada oo ah kulamo usaa lagu ogaado xaalado ka jira degmada weejid wasiirka arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi weliba sheegay in kulunka madaxweyne laftigreen bulshada deegaanka ku xog wareysaday xaalado ka jira degmadaas saasoo kale weliba hadalshiindaas kasii daray in qeybo shalduwan ee bulshada degmada weejid madaxweynaha koonfur galbeed gudbiyeen baahiyaha dhiniga amnigii weliba caqabadaha shal haysada iyo weliba in ciidamadii horey ee lanqaramey ee kusugan degmada weejid ilaa hadin helin xuquuqdiyo anka dambeyn wasiirka arrimo gudo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamed abuukar cabdi weliba sheegay in kulanka diiradda laka saaraysay go-doonka lanka qaada lahay degmada weejid si gaar ah sidii la furi lahay wadada shariiryaas magaalada baydhabo iyo weliba degmada weejid bismillahi raxmaan iraxiim mayba mayle raay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu ka kulamo la weeldhaday bulshada reer waajid oo niska jaraan odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo dhalinyarada kulamadaas oo haayeen kulamo isxog waraysiya oo madaxweynahan ka kuurgalaay mise xogtiga ku waraysadayay qaybaha shal bedelan ee degmada waajid sidiisan la socota madaxweynaha mayba ka deerigee ka mayle raay booqosho degmada waajid taasoo ee caleemasaarkii golihii deegaanka degmada waajid cusubay kulamadaas intan ka badan way ku saabsanaayeen isxog waraysi ka aadan arrimaha amniga horumarada la sameey isla saasoo kale ni baahiyaha iyo dhibaatooyinka jaray iyo caqabadaha jara si lan ogaada lahay odayaasha dhaqankii ururada bulshada rayidka iyo ma inku mahadnagana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya booqashada suuqooy degmada waajid iyo isla saas oo kale horumarada degmada ka tallaabsatay muddooyinkan ka dambeeyey oo xaqiiqdii meyle raay horumaro badan ka tallaabsatay horey ballanqaadiyay madaxweynaha sameyne ku mid hayti dhinaca maamulka amniga iyo horumarinta laka sameeyay guud ahaan qaybaha shal bedelan oo meyle raay degmada oo ku mid ah tani meyle raay ciidamadii oo horey magaaladan roogay lanqaramay meyle raay xaquuqaad joona helahayaan isla saasoo kale inay meelihii adeegyada lakabii jaray inay lan sameey isla saasoo kale bulshada reer waajid iyo mayla madaxweynaha iyo xukuumaddiisan ku mahadnaganaha sida inka suurta gelay inay mayla rahay golo deegaan iyo hosku doorden dhisadaan taasoo mayla rahay gacanweyn ku jeysadeen isla saasoo kale mayba ku codsadeen madaxweynaha qaybaha ku dhiman oo kow ku ata dhinac amniga anay mayla rahay dowladda walku qabata taasoo dadaalo badan lakabii isla saasoo kale ina dhammaystiriyay codsadaan oo anka weynta sidiisan la socotaan jidadka iyo go-doonada ka jara degmada si laka furo lahay madaxweynaha yama in ballan qaaday inay horumarada la sameeyna la sii wadi doono isna saas oo kalena may leedahay amnigana anka baaqay inay bulshadana qaybtiyo ku qaada lahayd diyaaran aan diyaar garowda dowladana qaybtanka muhiimsan iyo ku qaada doonta sidii lan fur lahay jidadka shalbadalan masaxa galow magaaladan si gaara jidkan dhahay baydhabo iyo waajid si lanka fur lahay ciidamada amnigana aan diyaar garowi doonaa dowladda koonfur galbeedna diyaaran inta si lanka fur lahay ururada bulshada rayd isla saas oo kale dhalinyarada ku mid hayd iyoona qaybaha iyo codsadeen ani baahiyaha dhinaca oo garoomo sports iyo qaban ani landaboola iyoona kuma hanageen sida dhalinyarada qayb un ku naqatay golaha deegaanka iyo qaybtanka muhiimsankoyin hooyooyinka kumid haayeen iyoona kuma hanageen aniyoo markiin ku horreeytay taariikhda iyo qayb weyn ku naqdan maamulka golaha deegaanka degmada lagadhis iyo degmada may leedahay dowladda koonfur galbeed suurta geliydi ururada bulshada degmada waajid iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sigaarenka kuma hanagi doorka usukulahay mise meyleraay kuka eedanay isku qaadadii arrimihii doorashooyinka soomaaliya oo muddooyinka inka dambe ay isu door adag ku qaaday taasa meyleraay usukumetelahay bulshada guud ahaan koonfur galbeed iyo bulshada reer waajid sigaarenka kuma hanagi madaxweynaha insha allahu tacaala madaxweynahana booqashadiis iyo kulamadiis sii socdo doonaan haddii ilahi raalla ka nagada
degmada weejid ee gobolka bakool weliba kuma data degmooyinka gobolkaas godonsin al-shabaab welibana bulshada ku nool degmadaas ayti haystay dhibaatooyin shal duwan oo dhiniga nolole eh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba digreeti ka magacaabay guddiyada maamulo doorashooyinka lamaada gole ee dowlada federaalk soomaaliya iyo guddiga xalinta khilaafaadka xubnaha guddiyada weliba ku koobayiin guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal guddiga doorashada beelaha banaadiriga iyo guddiga doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi xubnaha dowlada federaalka kadarasa amaba kadarahayta guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo weliba guddiga xalinta khilaafaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane caadil sheegow sagaar iyo wasiiru dowlaha amniga ee soomaaliya farxaan cali axmed weliba kormeerka seedana xarunta dhaqan celinta hanisdhiibayaasha kutabi al-shabaab wasiirada oo kormeeray mid mid unkuurgalaay baahayaa kajara xarunta taasati oe dadka kajara markaasi ku faa-ideysan xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waliba indhindheena qeybo shalduwan ee xaruntiyo ka jira maktabad iyo heleen buugaag wacyigelin ee goob lagu qodo shirarka laku wacyigeliyo waanisdhiibayaasha weliba goobo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudo mudane caadil sheegow sagaar weliba warbixino ku saabsan baahiyaha ka jara xaruntii weliba qorashayaasha ku dhugunsay agaasinkii weliba saraakiil kusugan xarunto welibana ballan qaaday in kan wasaarad ahaan iyo dabolo doonan baahayaha iyo gudbiga maamulka xarunta markaasi ku jawaaba doonaan saas oo kale wasiiru dowlaha amniga gudo ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane farxaan cali axmed weliba shaaca ka qaaday in xarumo dhaqan celin oo horleh iyo ku furu doonaan dowlad goboleedyada aan lahayn xarumaha noocan oo kale eh hanaseyt oo shal ee hirshabeelle galmudug iyo puntland maanta waxaan aniga iyo wasiir ku-xigeenka caadil sheegow aan soo kormirnay howlaha iyo shaqada ka socota d r p run ahaantii waa u kuurgalnay dadka walaalaheena runtii meeshaa ku xaraysan oo la dhaqan celinaayo oo ka soo goostay siiskoodana iskugu soo dhiibay dowladda federaalka run ahaantii waxaan soo aragnay raashinkooda siay cunayaan waxaan raashinka loo kariya o aragnay raashin aad u fiican ayaa loo kariyaa meesha run ahaantii dad waxaa jooga oo horay usoo loo dhaqan celiyey oo hadda maxaan ku idhahdaa shaqo fiican ka haya meesha waxaan tagnay qaybta caafimaadka runtii dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal iyo maxaan ku idhahdaa laboratoriyaal shaqadooda gudanaya oo dadka aad caafimaadkooda u daryeelaya ayaa jooga qaybta jiifkan soo aragnay si fiican ayay u fiican tahay meesha jiifka qaybta screeningka lagu kala saaro dadka lagu kala saaro ayaan soo aragnay oo sarkaal xasan dheer oo madax ka yahay run ahaantii kadibna xarunta dhexaan ayaa nimid xataa waxay leeyihin meel boloniga ku cayaaraan maasha allah waxaa weeye runtii shaqada ay hayaan walaalaheenna dhalinyarada ka shaqaysa d r p aad iyo aad ayaan runtii ugu kurgalnay waana baahidoodana waa soo qaadnay annaguna waa ku faraxsannahay runtii waana bogaadinaynaa shaqada ay hayaan runtii waxaama hadda iskale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii amnesty ama cafis u fidiyey walaalaha dadka soomaaliyeed ee la maran habaabiyey kuwaasoo si tartiib tartiiba usoo xaroonaya gabdhayo wiilalba run ahaantii xarunta d r p waxaa weeye shaqo fiican ayaa ka socota run ahaantii baydhabo ayay ka howlgalaan kismaayo ayay ka howlgalaan galmudugna hadda ayay bilaabayaan puntlandna waa ka howlgalayaan iyo hirshabeelle ragga dhallinyaraha runtii oo ka shaqeeya meeshaana waa rag shaqadooda si hufan oo daacadnimo leh oo kartila u guta aad iyo aadaan maqsuud ugu nahay waa runtii ku faraxsanahay hawshoodana waxaan leenahay walaalayaal sii laba jibaara dadka soo dhoweeya si fiican u soora waxbara dhaqan celiya dadka ha lagu celiyo markaas mujtamaca caadiga ha lagu celiyo kii xirfadle xirfad ha loo sameeyo kii dadkiisa gurigiisa ku noqonaya oo dadkiisa dhex galaya ha dhex galo
meeleysin dhegeystayaal warka hiraabna ku dhugunsahitan weliba idaacadda raadiaha baydhabo ee magaalada baydhabo weliba kuguda jirnay warkii hiraabnimo qaar ku mid ah bulshada ku nool magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal weliba ayo bilaabana inay dhaqan geliyaan amraha kubay maamulka magaaladaas kaaseyti u haaya in xoolaha magaalada dhexdareer uu si deg deg ee lanku saara kulon gaara iyo waalideen maamulka gobolka nugaal oo iyo weelyaankan degmada garowe weliba go-aamina sidii erinka magaalada ka iska leehay oo xaraysi lahaan iyo markaaseytii lanqobdi iyo mudila maalmood ee iyo ka xaraysan sawiro laha ka qaadi wadooyinka magaalada garoowe weliba laka aragaya dadka qaarsho oo xoolaha wadooyinka ka xaraysa oo guryaalsho balse iyo jaraan xoolo weli markaas la argo wadooyinka weyn ee magaalada garoowe fadhiyaan haddaba qaar kumid ee guddoomiyaasha xaafado magaalada garoowe iyo aragtidii ku dhiibadii go-aanka cusub ee maamulka kordhiisaasoo kale laamaha amniga ku hadlay arrintan welibana maamulka gobolka iyo kan degmada markaasi adkeena in shacabka markaasan dhegan hulaadan amarka ku bahay maamulka arigii magaalada wuxuu ku noqday caqabad dadkii lahaana waa xaraysan waaye neef walba habar walbaaba intay baadiyahoodii kasoo kaxayso lambar iyo magac ku qortaba asagoo baktiaya waxaa lagu soo daynayaa dadkii dadkii meheradahoodii waxa weeye laamigii laamiga haddeer xudunta magaaladaaba aan ugu deganahay war hal doolar aynu leenahay baynu ku dhisanay waadna aragteen sida maxaan ku idhahdaa ay yihiin subax walba ayadoo laxaaqayo weliba layna ka nadiifinayo oo oo ariga uu u galay iyo si u dhadhabacan yahay oo baabuurta habeenkii u marayso arigaas waxaa la isla gartay maanta go-aan baa laga soo saaray hadhow naguma eedaysaan habrow anigu waa ina aqaan hadhow nama tiraahdaan habrihii guddoomiyayaasha ahaabaa wax bahalkeeyey arigeenna inaynu xafidano oo aynu xeryo u dhisano qofkii aan xero lahayn maanta xere ha ka gaarsiiyo xere ha u dhisto subaxdiina ha oofsado oo ariga la raaco lacagta ha ku darsado oo soofka baadiyaha ha ku daro habeen dambe haddii ilaahaydmo aryaha magaalada cid la reebaya ceesaanba ugu yeero la reebi maayo ciddii qaylisa oo hadhow ay tiraahdo war aribaa iga maqan aribaa saatana cid loo joojinayaa ma jirto annagu haddaan nahay ciidanka booliiska garab waxaanu ku siinaynaa buuxa ciddii xoolaheeda hadday ashaxan weyda hadhow ka daba timaadana waxaa la tiigsanayaa waxaan bulshada marka ugu baaqayaa gobolka nugaal oo caasimadda ku nool meeshan waa caasimaddii puntland waxaan rabaa caasimaddu inuu horumarto qurux badnaato oo dhir lagu beero geedkii la beeraba haddii neef darbijiifa uu goosto waa dhibaato marka waxaan rabnaa bulshadu inay maarata arrintaas ay ku baraarugsanaato
daraasad iyo wacyigelin la waday muddo laba sana ah oo ku saabsanayd sidii magaalada garoowe ay u noqon lahayd magaalo cagaaran oo nadiif ah iyo caqabadaha haysta muddo kadib waxaa daraasaddaa ka soo baxay in caqabadaha ay ka mid tahay caqabadda ugu weynana ay tahay xoolaha magaalada lagu soo daayo ee aan la soofin sidaa darteed waxaa go-aan lagu gaaray in xoolaha magaalada laga saaro haddii cidi leedahayna waxaa lagu wargelinayaa inay iyagu ka saaraan haddii aan cidi lahaynna waxaan u xisaaray maxaa la yidhaahdaa koox ka tirsan dowladda hoose iyo ciidanka booliska oo magaalada ka saari doona haddii rabbi idmo
reer garowow laba isukin raaci mayso war magaaladii waa fool xumaanta iyo qashin bay leedahay iyo naloo hagaajin mayo oo in naloo hagaajiyo yeeli mayno labadaa isukin raaci mayso qashinka iyo magaalada saalada taalla iyo ariga daadsan wuxuu ka yimaadaa xoolahaasi
maamulada ka jara dalka badansho weliba ay hasaareen weliba hasaareen waqti walba amar la xiriir in xoolaha laka xarayay wadooyinka weyn ee magaalada magaalooyinkaas habaato amaradaas intiyo badan iyo dhaqan galaana haddii una fiirin iniga puntland ciidamada puntland weliba sacadulaha dhaaf iyo howlgalo shalduwan iyo kusuu beenaa dhulka buuraleyda ee gobolka bari meeliseyty oo mararka qaar weeraraha ka qaadeen xubno ku tirsan al-shabaab iyo daacishta soomaaliya howlgallada iyo saraakiilla hogaamiyaasi weliba sheegana in si gaar eh ee lankusuubi dhulka buuraleyda ee calmiskaad iyo weliba calaamadow maleeshiyadu waa xarumaha aan ku weyn ee al-shabaab iyo daacish wasiirka wasaaradda amniga maamulka puntland cabdisamed maxamed galan weliba sheegay in meelaha howlgallada ciidamadu ay kusoo biyan ahaatii goobahin ku weyn ee al-shabaab iyo daacish hubka iyo agabka kala iyo ka xariisay jaren weliba hadalshandaas kasi daray wasiirkeyna ciidamada puntland iyo kuguuleysan iyo ku guuleysan doonaan cid kasta markaasaytii n iska dayda inay soo bada falal amni daro islamarkaana howlgallada iyo kasii wada doonaan wasiirka arrimo banaanka iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo ku qeybgaliyay kulun ku saabsan sii xoojinta iskaashiga dhaqaale ee turkiya weliba afrika ee ka jara ajandaha shirkamada la diblomaasiyadda ee antaliya ee maalintiisii lamaada intus darar kulunka aragti shalduun weliba laisku wadarsay ajandaha qorshe howleed iyo weliba aas-aaska adag oo ku saabsan iskaashi dhaqaale ee turkiya weliba afrika kaaseyta waxtar badan leh dhammaan wada wada howlgalayaasha wasiir maxamed cabdirasaaq weliba uusa ku qeybgalay kala fadhigii xirnaaye ee difaaca silinka fahaysa khibrad farsamada iyo weliba warshadaha qaashaan warshadaha gaashaan dhigga turkiga maleseyt oo markaas lanku hadlaya arrinka diblomaasiyadda iyo weliba iskaashiga nabadeeda idaacadda raadiyaha baydhow nooldaratan dhegeystayaal inka dambe tiiray wasaarihii hore ee israa'iil weliba la sheegay inuusu gubi dukumenti sirhaay oo xafiisha yaalay in madaxafka ra-isul wasaaraha israa'iil weliba uuse burburiyey qof markaas ka amari inuusu falkaasayti fuliyo oon markaas la sheegay in master netanyahu uuse qof ka amari inuusu gubo dhammaan dukumentiyada xafiiska kahor intuusa xafiis jeyay banayna warbaahinta maxaliga ee weliba ku warmahayteen dukumentiyada dable qubsi maalintiisi inkadambeeytay ee xafiiskuusa ka sabaayay master netanyahu saacado kahor markiisu xukunka la wareegay ra-isul wasaaraha cusub ee israa'iil sharciga ra-isul wasaaraha weliba uus mamnuucay gubowka ama burburin dukumentiyada taasayta oo bedelisha weliba qeexasa in dukumentiyada noocaas ee likakeedii meelo amni ee oo ku tirsan xafiiska ra-isul wasaaraha sida saldhig ee sharciga maareynta dukumentiyada ra-isul wasaaraha iyo weliba kaalayaasha eedkanka dhowdhow iyo weliba lagu goleeyaa in markaasi aragaayeen dukumentiyada sirta ee ra-isul wasaaraha cusub oo israa'iil iyo xafiisjay la wareegay isniintii inka dambeyntii madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani weliba xilkii uus ka qaadayay wasiiradii difaaca iyo arrimaha gudaha ee dalkaas gureed markii dagaalamayaasha taalibaan isbuucdii lahdhaaf iyo qobsa in ku badan afartan degmo oo horey ciidanka dowladda haysadeen wasiirkii hore ee difaaca dalkaas cabdulaahi khaalid oo xilkaasaytii tan iyo sanadkii lamadu kuntumiseedkii weliba uusla ka bedelay jenaraal bismillaah khan mahamadi oo markaas horeynahay taliye la dagaalamay kooxda taalibaan dhinaci kale madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani weliba wasiirka cusub ee arrimo gudo magacaabay jenaraal cabdisataar mirzakawal oo markaas horey qowdii dhowr xilal heer gobol isbedelkan oo baarlamaanka dalkaaseti ansixiyeen weliba ka beegamayay oo saraakiila deegaanka shalay sheegeen in kooxda taalibaan iyo qobsidanka yaraan lix degmatan iyo jamaadla dhaafi warkii dhegeystayaal ishinguldara tegraarmada idaacadda raadiyaha baydhabo intan inkadhonyo warka waliba siin akhriyayay anoo maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro ee xasan aadan khayr xasan jookar iyo warka markaasayta farsameeyey kamahadsintiin dhugunsooka wararka barnaamijyada kubow idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal warkan warlamada intiladan kulmaan waliba siin gotoona sidaasi amaan allah